الحب فينا إخاء الحب فينا يعيد لنا اللحون ويعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا
kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta shan iyo tobanaad ee muuqaalada taxanaha ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar lix daqiiqo iyo sakiimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qeybiyey degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan filimkan ayaa waxaa kasoo muuqanaya xoole aada u fara badan oo maktabka diiwaanka sakawaadka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo foqorada iyo masaakiinta degmadan inta aad ku guda jirto daawashada filimkan ayaa waxay indhahawga qabanayaan dadka la siinayo sakada xoolaha kuwaas oo ka muuqato farxad iyo rareyn iyagoon la siiyey xoole isugu jira geel iyo ari qaar ka mid a dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan geela ayaa kasoo muuqanaya filimka kuwaas oo aada ugu faraxsan xoolihii lisey islamarkaana u mahad celinaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab
anigoo ah yuusuf xasan cabdulaahi halkaan aan joogno maanta waa degmada aal calay waxaa laga bixiyey hayaa sikaawaadkii waxaa wax maanta igu soo aaday qaalan geel ah ilaahay ayaa ku mahadsan ka sokow waxaan u mahad celinaynaa walaayada maxaan ku dhahaa aaminsan in maxaan ku dhaha sikaawaadka nala siiyo waxaa kaloo halkan maxaan ku dhahaa iyagana ugu daceynaynaa dadka laga soo qaaday inuusu ilaahay u barakeeyo maxaan ku dhahaa waxaan leeyahay mujaahidiinta khayr allaha siiyo oo aan maxaan ku dhaha dhammaad lahayn gaalada allaha jibiyo jazaakum allahu khayr anigu waa cabdi cilmi isaaq oo jooga degmada caal cali halkan maanta waxaa lagu qaybiyey zakaawaadka anaalfageelaan helay
markana filimka waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid a dadkii la siiyey ariga iyagoona la siiyey min shan neef oo ari ah kuwaas oo u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dadkii la baxay sakada anuu magacayda cali barrow la yidhaaha degmada ceelcala ku sugan kasoo qayb galay walaayada wax qaybinaysa masaakiinta u qaybinaysay ee qayb midaaxadna waxay u soo gaaray shan neef ay yihiin walaayada kale allaha ka dhiga intii laga soo qaaday iyo intii soo qaaday guul allaha ka dhiga kor allaha ka dhiga gaalada allaha naga jibiyo midwanka allaha qaweeya walla xasan cismaan abiikir xaliida waxaan joogaa degmada ceel cali walaayada hiiraan masisi shamay foo eri eh waa ku mahadsan yihiin eradaasi gaala allaha jibi gaadiid maxaafada kor allaha ka dhiga magacayga cali cismaan cali waa waxaan ka imaatay cadxoog waxaa imaad degmada caal cali mujaahidiintan shan neef isiisay waana ku mahadsanyihin muuqaaladan ayaa ah kuwa taxane ah waxaana horey loo baahiyey ilaa afar iyo toban muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo laga qeybiyey deegaaniya degmooyinka dhac wilaayaadka islaamiga ah maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab